qaar ka mida khubarada ku takhasusay beeraha ayaa sheegay in loo baahan yahay aqoon-yahanahaga dadka beeraleyda si ay u sameeyaan baaritaan islamarkaana u ogaadaan sidii ay u xulan lahaayeen abuurka tayadiisa wanaagsan yahay cabdi aadan ibraahim oo ah qabiir muddo badan kusoo dhex jiray barashada cilmiga beeraha kana soo shaqeeyey wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa ka sheekeeyey qeybaha bariiska oo u kala baxo
sidiisaba laba nooc waxaa waaye bariidka oo biyaha oo badan ku baxo iyo bariidka maaragtay buuraha bariidka buuraha biyo badan ma qaato laakiin bariidka oo maaragtay dhulka siman ka baxo oo dhulka biyaha leh ka baxo biyo badanoo qaataa magaca bariid waa bariid laakiin marka baaris lagu sameeyo waa la kala soocaa waxaa maaragtay magacyadan badan u yeelay markii meel walbaba oo bariidka lagu beero oo lehna ee ahna meelaha bariidka lagu maaragtay baaro si loo ogaado waa laga heli karaa mid taya fiican leh mid taran fiican leh suurtagal ah wax walbaba qaabkii lagu arkay ayaa magac looga yeelaa waa badan yihin i arku macnaa i r markii lagu yidhaha i international rice research waa markii nimanka maaragtay bariiska ka shaqeeya guul ay gaaraan ayaa magacyadaas loo bixiyaa horta tallaabadii koowaad khubaradii shiinaha waxay keeneen noocyo badan noocyada ka bax dalkooda ah ayay keeneen hal sanaan meesha aan ku tijaabinnay markaan tijaabinnay waxaa lagu bilaabay saxaarooyin in lagu abuuro abuurka waa iska yaraa saxayororina loo sameeyey caraa lagu shibay meeshaa lagu dhaqaalaynaayey inuu baxaayo waa la arkay caafimaad ma ku bixi karaa mise maya taran ma leeyahay mise maya tayo ma leeyahay mise maya si loo helo waxaa la abuuray shan eetara la abuuray fasalkii dambe shantii eetar isla markiiba markuu gaaray wakhtiga ma aragtay oo koritaankiisii xoogaa oo horey u batay adugu qiyaastii saddex bil meelahaas markuu gaaray waxaa ku dhacay cudur la yidhaahdo rice balast oo lunka moxoga ooga dhaco moxoga xibinta meesha oo xibinta uu ku leeyahay barkegeedka xibna xibna uu leeyahay xibinta ooga dhaca marka dambe xibintaasayta marka ooga dhaco koro ku soconaa caleenta u gaaraa caleenta waa madoowanaysaa marka kiyaa ku dhacay bariiskii asaga ahaa markii halahaas lagu arkay dhulka lagu carragediyey si ay cudurkaas uga faafin dalka cagafaa la keenay dhulka lagu carragediyey dhulka hoostiisaa la geliyey
waxa uu kula dardaarmay wasaaradda beeraha inay keenaan aqoon-yahano talooyin siinaya beeraleyda maadaama ay u baahan yihiin in ay helaan talooyin dheeraada si ay u helaan abuur tayele islamarkaana ay u soo go-aan dalagyo wanaagsan waxa uuna intaasi ku daray in ay beeraley badan aysan ogeyn waxyaabaha ay ka heli karaan beerahooda iyagoo markaasi iska beera islamarkaana qaarkood aan u raadin wax xilli ah inkastoo ay jiraan fatahaadaha webiga shabeelle oo saameyn ku yeeshay islamarkaana jahawareer ku reebay beeraley badan cabdi aadan ayaa ka mida aqoon-yahanada farakutiriska ee kasoo shaqeeyey wasaaradda beeraha waxaana xusid mudan inuu sanadkii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii oo xilligaasi aysan soomaaliya xornimada qaadan inuu shaqada beeraha ka bilaabay degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose